markay ahayd afar iyo tobankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane deble xoogga axmed cabdulaahi cabdi caydiid sagaal iyo labaatan jir ah ina nadiifo faarax cabdi ku dhashay galgaduud ka tirsan ciidanka badda xoogga dalka soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu laba xabadood ku riday gaari uu waday marxuum cabbaas cabdulaahi sheekh siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda federaalka hal xabad oo ka mid ahna ay wejiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu ku geeriyooday saddexdii bishii shanaad laba kun toddoba-iyo toban abbaaro sagaal iyo tobankii habeennimo sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in siddeed iyo labaatankii bishii afaraad laba kun toddobiyo toban abbaaro shan iyo tobankii galabminimo uu sameeyey iskuday dil kadib markii isagoo saaran gaari qooqan ah uu ku qabtay qoraygii uu watay taliyaha saldhigga xamar jajab iyo askartii la socotay oo shaqo ka haayay isgooska ceelgaab sidaasna looga qaaday eedaysanaha qoragii uu watay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeer ilaalyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayadda boqol toddobaatan iyo siddeed suuratulbaqara qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qoraalka eedaysane deble xoogga axmed cabdulaahi cabdi caydiid uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu laba xabad ku riday gaariga uu waday wasiir siraaji sidoo kale wuxuu qoraalka ku sheegay in siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban laga qaaday qoragii uu ku qornaa kadib markii ay murmeen ciidankii ilaalinayey ceelgaab maxkamaddu markii ay dhegaysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay ka hor caddeeyeen garsoorka hortiisa in ay arkayeen eedaysane axmed cabdulaahi cabdi caydiid oo xabad ridaaya markii la joojiyey gaariga uu saarnaana uu isku dayey inuu baxsado sidaasna ay si qasab ah ugu xidheen maxkamaddu markay aragtay caddaymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin caddaymaha laga qoray markhaatiyaasha sawirada laga qaaday baabuurta la isticmaalayey cabirada laga sameeyey goobta uu dilku ka dhacay qoraygii loo adeegsaday dilka warqadda caddaynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan maxkamaddu markii ay dhegaysatay dooddii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xoogga axmed cabdulaahi cabdi caydiid uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabbaas cabdulaahi sheekh siraaji sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo saddex alifle cusmaan salaad barre oo ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq